madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu sahiri tartanka qur-aanka kariimka ee bilo ramadaan iyo weliba usa abaalmarin dhan labaatan kun oo doolar guddoonsiiyey cabdiraxmaan cabdulaahi cusmaan oo kaalinta koowaad galay sanadkan kaasoo usaha ku dareeri dowlad goboleedka koonfur galbeed munaasabada abaalmarinta guuleystayaalka diireentooda muxufaad iyo weliba gobre kuhay wasiiro xildhibaano aqoon-yahano culamo macalimiin iyo qeybo kale ee madaxda hay-adaha dowladda iyo marti sharaf kale guddigiyo ka dhawaaqay sida xufaada iyo anshalgalen toddobada kaalin ee la abaalmariye nambarka koowaad waxaa galay alfais alawal cabdiraxmaan cabdulaahi cuhmaan allahu akbar walilaahi alxamd darajo wuxuu keenay sagaashan boqolkii sagaashan iyo sideed dhibic shan ayuu keenay namber laba waxaa galay zakariya cabdulaahi xasan rooble boqolkii wuxuu keenay sagaashan iyo sideed ayuu keenay guulaysaha saddexaad waxaa weyaan cuhmaan cabdulaahi cuhmaan wuxuu keenay boqolkii sagaashan iyo toddoba dhibic toddobaatan iyo shan darajada afraad galay gabadha la yidhaahdo aacisha aadam aacisho aadam maxamed boqolkii sagaashan iyo toddoba lixdan iyo guulaysaha shanaad waxaa weeyaan cabdiraxmaan cali xuseen isagana wuxuu keenay boqolkii sagaashan iyo toddoba dhibic shan guulaysaha lixaad waxaa weyaan usaama yuusuf farxaan boqolkii sagaashan iyo toddoba dhibic saddex ayuu keenay kan toddobaad akhiiran ugu dambeys waa ibraahim cabdiraxmaan ibraahim boqolkii sagaashan iyo toddoba wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba ayaa bogaadiyey xufaadka kaalinta koowaad gali inuusan nagda koo usa matalahay koonfur galbeed usoo nashay inta koonfur galbeed warweyn yangata aad iyo aad ayaan maaragtay ugu faraxsannahay guusha weyn ee maanta ee asareer koonfur galbeed ahaan annaga aan gaarnay runtii sharaf weynay noo tahay caawa inuu ahaado ardayga kaalinta koowaad ka galay ee ku guulaystay tartanka uu taabagelinaayo madaxweynaha qaranka doctor xasan sheekh maxamuud ee maaragtay ee koonfur galbeed kaalinta koowaad gasho ee guushan ayday ku raacda insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhammaan ardaydu waa wada guulaysteen laakiin insha allahu tacala annaga si gaara ayay farxad noogu tahay waxaan u rajaynaynaa cabdiraxmaan insha allahu tacaala mustaqbal ifhaya ayuu leeyahay annaganase wasaaradda awqaaf ahaan sidii shalay aan u garab istaagnayn u garab istaagnaan doonaa waxaan u ballan qaadaynaa inuu ka qayb galo tartamada caalamiga ah ee lagu qabanayo ee maxaan ku ihahdaa dibadda maadaama tartankan uu ka qayb galay uu yahay tartankii qaranka kii ugu sarreeyey waxaa u furan insha allahu tacaala inuu ka qayb galo tartamada caalamiga ah cabdiraxmaan cabdulaahi usmaan oo kaalinta koowaad galay sanadkan tartanka qur-aanka kariimka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dhaniirkiisha ku hadalay dareensheeki iidan siduusan arago in kaalinta koowaad uusa gala magacaabay cabdiraxmaan cabdulaahi cusmaan meewa ka tartamaayo koonfur galbeed ayaan tartamaayo tartanka oo soomaaliya heer qaran alxamdulilah meeba ku guulaysada kaalinta koowaad awalan ilaahay amahadnaqe ilaahay oo iwaafuji intii kaalin koowaad galo thaniyan meen waalidiinta amahadnaqe khaasatan hooyade oo meel arayka dadaali haweenka lafaraasi iyo amahadnaqe thaalithan meebaan mahadnaqe macalimiinta oo hay dadaaleen macalin cali cabdulaahi xuseen oo maamulaha macadul amjaad iyo macalin zubeer cabdulaahi maxamed oo maamulaha jiil mustaqbal oo dadaal badan hay muuji thaalithan meeb mahadnaqe madaxweynaha xasan sheekh maxamuud doctor xasan sheekh maxamuud oo taabageliya tartanka oo heer qaran soomaaliya meeb mahadnaqe macalimiinta iyo waalidiinta iyo iyo maxaa sheekh mubaarak iyo iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ka dambeyntii munaasabada iyo weliba hadaal ku jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud soona boogaaday waalidiinta macalimiinta barbaariye haliegyada ku guulaysada tartanka qur-aanka kariimka welina uso ilaahayn ku tuugay inuu markaasi ka anfaca fahamsho barakaaya waana ku guulaya waxaan codkayga ku beerinayaa ooan leeyahay dhallinyaradeenna ee ka qayb gashay tartanka qur-aanka kariimka ee guulaysatay hambalyaan leeyahay marka koowaad marka labaadna ilaahay waa yartihiin da-diinuna waa yar tahay meesha aada nolosha ka bilowdeen ilaahay ha ka dhigo mid aad ku daa-intaan oo ah haysmada qur-aanka kariimka aada haydaan ood xifdisan tihiin oo aada muxuu ahay ku dadaasheen waxaan sidoo kale hambalyeynayaa waalidiintii hooyadii iyo aabbihii iyo walaalihii iyo gurigii ay ka soo baxeen dadkii joogay ee ayagana sidoo kale ku dhiirigeliyey ku waaliyey ku canaantay jaba joogay intaa waxaan leeyahay hooyo iyo aabbo fiican ayaa tihiine sida hadda uu muxuu ahay sheekh mukhtaar wasiirka uu sheegay wanaaggaas aada suubiseen intaad nooshihiin iyo noloshiina kadibba waa wax idin anfacaya ilaahay ha idin barakeeyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo abaalmarine guddoonsiiye xufaada kaalmo iyo galen cabdiraxmaan cabdulaahi cusmaan labaatan kun lasii kaalinta koowaad zakariya cabdulaahi xasan rooblena kaalinta labaad toban shan kun yaa la guddoonsiyey cusmaan cabdulaahi cusmaan toban kun oo doolar yaa la guddoonsiyey kaalinta saddexaad iyo gali caaisho aadan maxamed waliba la guddoonsiiyey toddoba kun oo doolar ah kaalinta afraad iyo galle cabdiraxmaan cali xuseenna kaalinta shanaad ee galay shan kun oo doolaryaa la guddoonsiyey usaama yuusuf farxaanna saddex kun oo doolaryaa la guddoonsiyey kaalinta lixaad ee galay ibraahim cabdiraxmaan ibraahimna weliba galay kaalinta toddobaad wali la guddoonsiyaya lama kun oo doolara